aan ku bilownay mas-uuliyiinta gobolka tigray ee waqooyiga dalka etoobiya ayaa sheegay in duulaan ay ku soo qaadeen ciidamada dalka eriteria ay dariska yihiin maanta afhayeenka tigray geetaajoorida ayaa sheegashadan ku daabacay bartiisa twitterka eriteria iyo etoobiya ayaan markiiba ka hadlin weerarkan wariyayaga falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin ay wakaaladda wararka ee associated press ka qortay dagaalkan cusub ciidamada eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka etoobiya waxaana ciidamadeeda ka mid ahaa kuwa kumaandooska iyo kuwa maleeshiyada ah ee bahwadaagta la ah sida uu sheegay afhayeenka tigray gidaajo rero maanta waxaa kale uu bartiisa twitter-ka soo dhigay in dowladda eritrea ay sii daabulayso dhammaan ciidamadeeda iyo kuwa kaydka ah waxa uuna sheegay in ciidamada tigray ay si halyeynimo ah isku difaacayaan shaqaale gargaar oo ku sugan magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee adigrad ayaa u sheegay wakaalada wararka ee a b in ciidamada eritrea ay duqaymo ka geysanayaan agagaaraha deegaankaasi jawaab deg deg ah oo arrintan la xidhiirta ma aanay bixin mas-uuliyiinta ethoobiya iyo kuwa eritrea britain iyo canada ayaa soo saaray digniin dhinaca socdaalka ah toddobaadkii hore iyagoo muwaadiniintooda eritrea ku sugan u sheegay inay taxadaraan kadib markii ay u yeertay dowladdu in shacabku ay isku diiwaan geliyaan waajibaad militari dagaalka tigray ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen tobanaan kun oo qof halka malaayiin kalena ay waayeen adeegyadii muhiimka ahaa in ka badan sanad ciidamada eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka ethoobiya gobolka tigray markii uu dagaalku bilowday bishii nofembar labadii kun iyo labaatankii ciidamada eritrea ayaa geystay qaar ka mid a xadgudubyadii ugu xumaa abid ee ka dhasha colaadaha inkastoo ay iska diideen eedeyntaasi dagaalka gobolka tigray ayaa dib u bilowday bishiina dhaaftay ee agost kadib markii uu istaagay horraantii sanadkan ergeyga maraykanka ee geeska africa ayaa wariyaasha maanta u sheegay in washington ay ilaalaynaysay dhaqdhaqaaqyada ciidamada eritrea ee xuduudda labada dal mike hamer ayaa sheegay in ay si weyn arrintan uga walaacsan yihiin ayna cambaaraynayaan dhammaan ajaanibta dibadda waa in ay ixtiraamaan madax bannaanida ethoobiya ayna ka fogaadaan horinta colaadaha ayuu yidhi waxa uu mar kale ku celiyey baaqiisii ahaa in dhinacyada dagaalamaya ay wada hadalla galaan isagoo sheegay in aanay jirin xal militari oo colaada laga gaari karo gudaha gobolka tigray malaayiin qof oo degan ayaa ka go-an dunida inteeda kale isgaarsiinta iyo adeegyada bangiyada ayaa dhaawac weyne soo gaaray oo aanba jirin soo celintoodana waxay ka mid ahayd shuruudihii wadahadallada ku-biiritaanka dagaalka eritrea ayaa u muuqday inuu sii adkaynayo dadaal walba oo nabadeed oo dhex mari lahaa hogaamiyaasha tigray iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed oo dib u soo celiyey xiriirkii eritrea markiiba uu xukunka la wareegay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka